suuqyada magaalada beledweyne ayaa xilligani waxaa ka jira hoos u dhac ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta noocyadeeda kala duwan inkastoo qaarkood ay weli aysan waxba isbeddel ah aynu ka imaan khudaarta qiimahooda uu hooseeyo waxaa ka mid ah yaanyada liinta bocorka qaraha cambaha iyo qeybo kale oo kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeysa suuqa khudaarta ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey isbeddelka ka jira suuqa ee dhanka iibka khudaarta iyo qiimaha haatan khudaarta la kala iibinayo sida liin dhanaantaoo kalent horta qiimaheeda waa jilicsan yahay oo hadda waa hooseeyaa laakiin dalabkeeda hadda u soo dhacay oo sida jigjigoo kale sida hargeysoo kaleento hadday macnaha inoo soo inoo timid dalabkeeda hadda waa socdaa oo fiican yahay hadda maasha meesha laga raba waa sida cambahoo kaleento cambahana maasha allah waa sagan hadda ayaan dhaweedu raqiisu ahaay labaatan iyo shan sinti saa gadan jirin hadda soddon sinti soddon iyo laba sinti aa la gadaya maanta kor u socdaa waxaa loo rarayaa in gobollada dhexe sida maxay tahay galmudug sida buntland hargeysa jigjiga intaasoo gobol wax ka qaadanaysa meeshaan oo maanta loo adeegaya meel suuqan khudaarta waxay uga imaadaa agagaarka inaan soon hiiraan hadda waxa noo yaala soon hiiraan leewaa buulo burte aa ugu dheer inta ka soo sokaysa leewaa haraaraha magaalada u badan tahay khudaarta hadda taallo fatahaadadii hadda labadan maal sano sanadkan hadda xoogaa bilawgiisi gugii iyo dayrtiiba hadda nugumid nooma imaanin waa roonnahay suuquna waa barwaaqo iyo bashbash aaduu u wacan yahay hadda suuqu qaalina maahan raqiisana maahan annaga waxaan iibinaa liinta qaraha bocorka yaanyada iyo qudaaraha kaloo yararka magaalada laga isticmaalo hadda normal waa qaali raqiisna maahan qaalina maahan wax saro kaciyo hoos u dhac intaba male faqiir iyo taajir suuqa maasha allah isku siyaa wax loo gataa fasahaadihii biyihii badnaa fasahaadahaasay u yaraadeen suuqu waa caadi waa normal cambaha qaraha bocorka batiiqa yaanyada wax kasta hadda normal waa maasha allah waa qudaarta inteeda badan marka waxay ka soo godaa gobolka sida yaanyada iyo maxaanku rahdaa bocorka iyo qudaarta cagaarka ah iyo kulli qajaarkii iyo wixii oo dhan waxay ka soo go'aan gobolka ayay ka yimaadaan marka hadda raqiis weeyaan maantay waa raqiis marka laga reebo mooska mooska asugu waa qaali moosku saddex sannadood wax isbedela ma laha asugu waa qaali mooska waa qiimaha ugu badan ayuu joogaa maantay ayuu ka joogaa waa afartan doolar ilaa soddon iyo shan ayuu ka marayaa qudaarta isbeddelka horta gobol gobolkan waa gobolka ugu badan ee qudaarta laga qaato gobollada ay ka qaataan waa gobollada bari oo dhan marka waxaa weeye galgaduud iyo mudug iyo togdheer iyo maxaan ku ihahdaa sool iyo sanaag meeshaan ay ka qaataan qudaarta intay uga tagtaa marka waxaa weeye qudaarta cagaaran marka gobolka soo gada yaanyadoo kale maanta yaanyadu waa saddex waa shan doolar baa ugu badan afar doolar iyo bar afar doolar baa saaka lagu bixinaya gaduudka cagaarkana waa shan doolar weeyaan raqiis waxay ka timid qiimo aad u tiro badan bay ka timid waa raqiis way jaban tahay qudaartii kale oo sida maxaan qajaarka iyo asagoo lindharaanka ayagana waa tubitaano aad bay u yaallaan way soo go'een sanadkan waa badan tahay insha allah aad ugu badan tahay sudhaca waxaa keenay waxaa weeye biyobaxa ma laha fasahaaddii sanadkan way istaagtay wax fasahaad fatahaad ah ma lahan amba biyobaxo hadba siday soomaalida u taqaano ma laha marka sanadkan biyobaxadii way baaqsatay iyo fatahaaddii aad bay raqiis u tahay laakiin xababkaan jirin xababka ma yaallo gobolka waa ka go'an yahay xababka amba qaraha hadda saa u taqaanid qudaarta ugu tirada badan oo la raro waxay ka timaadaa buulo burto iyo jaalaq oo waa waxaa weeye cambo yaanyadii iyo cagaarkiina halkaanay ka baxaan oo ayagu waa tanasado waa kuwa waa taa la rarayo oo halkaa dhooban waxaa loo rar guricaal ilaa dhuusamareeb ilaa garowe ilaa maashileed boosaaso war gobollada dhan isbeddelka dhanka khudaarta ee ku yimid suuqyada magaalada beledweyne ayaa salka ku haysa fatahaadihii kala duwanaa ee webiga shabeelle uu ku dhuftay deegaanada guud ahaan ee gobolka hiiraan